qaybta ay diyaaradaha ku ordaan ee loo yaqaano runway-ga garoonka diyaaradaha uwaas khalifa ee magaalada beledweyne ayaa lagu bilaabay dib u dayaactir lagu sameynayo kadib markii burbur xoogan uu soo gaaray qaybtan taasoo keentay in hakad la geliyo dowlimadyadii kasoo degi jiray garoonka gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasada maamulka gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo dibidhiska gobolka hiiraan cabdiraxmaan maxamed muumin iyo duqa magaalada beledweyne nadar tabax maalin ayaa goobjoog ka ahaa dib u daactirka lagu bilaabay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne maareeyaha garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee beledweyne odowaa amiin jaamac iyo duqa magaalada beledweyne nadar tabax maalin ayaa si wada jir ah uga waramay sababta keentay in dib u daactir lagu bilaabo garoonka diyaaradaha ugaas khaliif
waxaan u nimid in shaqa dayactira laga sameeyo oo degdega kadib markii ay soo baxday garoonka ay cilada ka soo baxeen diyaaradii ay dhibaato fara badan ku soo gaartay kadib dhibaatadaas kadib wafdi heer qaran ah oo dowladda federaalka soomaaliya wasiiro dowlad goboleed iyo midda federaalkaba ayaa nooga yimid dhibaatadii kadib garoonka laga sheegay si ay u indheeyaan ayay u yimaadeen way arkeen kadib way xireen garoonka restriction ay u sameeyeen waa xayireen duulimaadyadii dhammaantood waa la xayiray si diyaaradaha qatarta iyo dadweynaha looga ilaaliyo waa la xayiray muddo toddobaadaha la hakiyey si wax looga qabto khatarta diyaaradaha si wax looga qabto oo loo dayactiro waa la xayiray diyaaraduhu ilaa afar maalmood waxba kama degin diyaaradaha halkan isticmaalaho waa kuwa ganacsiga oo kumarshaalka la yidhaah oo dadweynuhu uu raaco waa kuwa hay-adaha samafalka waa kuwa u-n-ka waxaa isticmaala diyaarado fara badan isticmaala garoonka garoonkaanu wuxuu ka mid yahay kuwa ugu mashquulka badan ee garoommada soomaaliya ayuu ka mid yahay oo diyaaraduhu ka degaan kana soo kana duulaan kana soo degaan waxaan dadejinay waxaan la dadejinaa in la dadejiyo oo si degdega loo dhiso waxaana arrinkaas naga ballan qaaday inay naga kaalmeeyaan wasiirka gaadiidka dowladda federaalka soomaaliya iyo maareeyaha guud gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasada maamulka gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo dibidhiska gobolka hiiraan cabdiraxmaan maxamed muumin ayaa si wada jir ah ugu baaqay dowladda federaalka ah maamulka hirshabeelle qurbo joogta kasoo jeeda gobolka inay ka qeyb qaataan dhismaha garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif ee magaalada beledweyne waxaana jecelahay shaqo fiican in laga qabto garoonkan maadaama uu burbur xoogan soo gaaray garoonkan maalmihii dambana uu xirnaa duulimaadyada caalamiga ah sidoo kale waxaan rabaa in dowladda federaalka oo ah wasaaradda duulista hawada iyo wasaaradda duulista ee hirshabeelle iyo maareeyaha guud ee duulista maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayagana inay ka qayb qaataan in garoonkan uu noqdo garoon caalami ah shaqeeyo lana mid noqdo gobolada siddeedii gobol uu ka mid yahay gobolkan hiiraan lana mid noqdo garoomada caalamiga ah ee duulimaadyada sameeya waxaan rabnaa ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool gobolka hiiraan ama jaaliyadda reer hirshabeel inay ka qayb qaataan hay-adaha u n-ka inay ka qayb qaataan hay-ad kastoo samafal inay ka qayb qaataan siday isku xilqaameen kambaniga staahilna boqolkiiba boqol way mahadsan yihiin annaga ka maamul ahaanna waa ka qayb qaadan doonaa waxaa kaloon u baaqaya baaq u diraya anoo jaaniskan ka faa'iidaysanayo hay-adaha samafalka caalamiga deeqbixiyayaasha dadka muxsiniinta ee soomaaliyeed ganacsatada nooc walba isugu jiraan qurbo joogta ka soo jeeda gobolka hiiraan waxaan leeyahay dhammaantiin waxaan ku shaqaynayna waa maxay ahayto volunteer kambanigan wax mashruuc uu qaatay ama wax qandaraasoon siina ma jirto waan codsannay wuuna na aqbalay sidaas lamid waxaan rabaa inaan maxay ahayto ugu codsado dadka u dhashay ama ka soo jeeda gobolka hiiraan inay caawinaad ka geystaan waa sadaqatul jaariya qof kastoo caqli leh waxaa la rabaa inuu gara karo meeshan waa aeroboor cid gaar ama dan shaksi iyo qof shaksi loogu danaynaya ma jiro waa dan caam ah